waxaanu ku tagnay inakoo wafdiya wadanka imaaraadka khaasatan wadanka dubay halkaas oo aanu kula shiray hay-adda u qaabilsan harumarka iyo maamulka dekedaha dubai ee la yidhahdo dubai wellport ujeedaduna waxay sidii aanu isaga kaashan lahayn horumarinta dekedaha khaasatan dekeda berbera sidii loo ballaarinla loona tayin laha marka laga hadlayo heshiiska waxaa la leeyahay dekadii baa la wareejinaya adoo faahfaahinaya muxuu heshiiskani dhigaya dekeda berbera lama iibin karo lamana wareejin karo dekeda qarankaa leh waxaan arrinkaanu ka hadlayna runtii wax weye waa arrin maamul iyo harumar waxaa laga hadlayaa weye wax cusubna maaha dekedaha aagan oo dhan runtii hawl caynkaas ayaa ka socota jabuuti baa ugu horreysay dekedaha kalena way ka socotaa cadan baa ku xigtay way fara badan yihiin waxaynu ka hadlaynaa runtii waxa weeye sidii laynooga taakuleyn lahaa maalgelinta dekeda sidii loo tayeyn lahaa loo ballaarin lahaa loo suurtogelin lahaa inay conteynerada maraakiibtasaa yimaadaan laga dejiyo laga raro iyo sidaynu ugu adeegi lahayn maaha somaliland oo keliya mandaqadda marka waa heshiis maamul baa laga hadlayaa habka u dhacayaana waxa weeye shirkad baa la samaynayaa maamusha dekeda oo maalgashata oo innaka iyo dubai worldport amba shirkadda imaaraadka ee ka shaqaysa dekedu ay wada leeyihiin arrin maamul baa laga hadlaya wareejin laga hadli maayo xarashna laga hadli maayo iibina laga hadli maayo
sidoo kale heshiiskaasi sida lagu sheegay war saxaafadada madaxtooyada somalilan ka soo baxay waxaa isna qayb ka ah berbere corridor ama dhismaha jidka isku xidhan somalilan iyo ethoobiya waxaynu ogeyn sidoo kale inay hore aada u sheegteen in arrintaasi loo dan leeyahay inay sameeyaan ama maalgeliyaan midooda yurub arrimaha markaad soo geyso heshiiskani muxuu taa ka leeyahay heshiiska runtii kumay jirin jidka isku xidha berbere iyo wajaale laakiin waanu kala hadalnay baahida loo qabo in la sameeyo si mataqaanaa loo tayeeyo oo loo isticmaalo dekeda waayo badaacadda markay dekeda timaado waxay u baahan tahay in la qaado waxaan rajaynaynaa in badaacadda halkaa kasoo degtaa in badani ay gasho etoobiya si taa loo helo waxaa loo baahan jidka in la sameeyo markaa kaa waan ka codsanay laakiin heshiisku laba qaybood buu ahaa qaybi waxa weeye waa dekeda qaybina waxa weeye qaybta la xidhiidha halkan badaacadda xorta had iyo jeer la dhigay loo yaqaano freezonka waan garta markaynu eegano waxaa tir shirkad baa la wada samaynaya somalilan iyo shirkaddaa u dhexaysa iyaga maxaa doorkoodu noqonaya ama faa'iidada marka laga hadlayo iyo heshiiskani intee leeg buu doorkoodu noqonaya inay ka ciyaaraan dabcan dee waa maalgashayaashii saddex heer ayuu maalgashigu maxaynado ayuu udhici doonaa marka laisu geeyo waxaa qorshuhu weeye in la maalgeliyo ilaa lacag ka badan afar boqol oo milyan oo dollar aduu muddo soddon sanadooda dabcan markaas saami bay ku yeelan doonaan shirkaddu waxay yeelan doontaa guddi maamushay yeelan doontaa dadka hooseeyo maamulayaal ay yeelan doontaa dabcan maadaama intaasoo lacag ay gashanayso waxay ku yeelan doontaa cod bay ku yeelan doontaa weyn innaka laftigeenu maadaama aynu qayb ka noohay aynu wax ku leenahay saami ku leenahay cod baynu ku yeelan doonaa xisbiga waddan wuxuu yidhi heshiiskan inay dowladdu gasho may ahayn oo waa sharci darro sababtaa baarlamaankii xaggooda u riixayaan ilaan yada iyaga awooddaasi lahaa waxay ku doodayaan maxay kaga jawaabi kartaa wata markii ugu horreysay dee heshiis lala galo shirkado maaha horey u dhacday hase yeeshee runtii annaku waxaan ku tala jiraa in heshiiskan la keeno golaha wasiirada in la geeyo golaha baarlamanka sideedana dee in golaha baarlamanka heshiis la geeyo heshiisku inuu dhaco waxaa horreysay heshiiska horeeya marka insha allahu xilligiisa markay timaado baarlamanka la horgeyn doona sida heshiisyada caalamiga dhigaan heshiis kastoo laba dhinac dhex mara mudduu leeyahay heshiiska u dhexeeya shirkadda aad la gashan iyo somalilan intee leeg buu soconaya heshiisku wuxuu socon doonaa muddo soddon sanadooda soddon sannadood ilaa konton sannadood had iyo jeer waxaweye waa muddada caadigaa ee maalgashayaashu ay kula soo noqdaan maxay dhahday maalka ay gashadeen dekadaha marka waa muddo caadi wey runtii guddida loo samaynayo ead sheegtay in labada dhinac ay samaynayaan jinocmaaba u marsan sharciyan samaynta shirkadda shirkadda laba qolo ayaa iska kaashanaya waa somalilan iyo shirkadda d b world insha allah biidn illahi alkariim somalilan waxay u igmanaysaa hawshaa inay wakiil uga noqoto hay-adda dekedda amba berbera port authority oo ah hay-adda iminka madaxa bannaan ee gacanta ku haysa dekedda ayaa mas-uul uga noqonaysaa dhinaca somalilan hay-addaasu yaniga mas-uul uga noqon mayso somalilan qaybsiga iyo saami qaybsiga shirkadda maamuli doonta dekedda oo keliya laakiin waxay gacanta ku hayn doontaa oo aan gacanteeda aan ka baxaynin maamulka maraakiibta soo xidhistooda iyo siideyntooda iyo dayactirkooda iyo dayactirkooda ma waxaan sheegayaa darajinka mataqaanaa lagu sameynayo dekadii amuuraha faraha badan ee la xidhiidha waxa la yidhahdo marine serviceka afka qalaad amba adeegyada badda gacantay ku hayn doontaa hay-addaasi weli khataas ka bixi mayso kuma jirto heshiiska